xilka qaranka soomaaliya ayaa la ciyaaraya martigeliyaasha koobka qaramada qaaradda afrika ee xiddigaha da-doodu ka yartahay todobayotobanka sano labadan wadan weligood iskagama hor imaanin fagaaraha kubadda cagta waana markii ugu horreysay oo ay tartan heer caalami ah isku wajahayaan aljeria waa markii labaad oo ay tartankan kasoo qaybgalaan soomaaliya waa markii labaad oo ay tartankan usoo baxdo balse waa markii koowaad oo ay ka qaybgalaan labada kun sideed iyo tobankii waxay ahayd markii ay gaareen finaalkii tartankii sakaafa ee ka dhacay dalka burundi waxay xaqiijiyeen usoo bixitaanka afcon laba kun sagaal iyo tobankii hase ahaatee xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa ka cudur daartay inay ka qaybgalaan tartankaas iyagoo sabab uga dhigay in aan loo heenin dhaqaalo ku filan haddaba dhallinyarada ku dhaqan muqdisho ee xiiseeya ciyaaraha ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan ciyaarta caawa iyo waxa laga filan karo qaranka soomaaliya magaceygoo dhamaystir waa maxamed nuur aadan kulankaasna waxaa ku saadaalilaa maadaama anakana aana dad soomaaliya haddana dhiigganoo qaadayo haddana dhiigga akategi karin soomaaliya kulankaas saddex iyo eber insha allah guul guulaa u rajeynaa soomaaliya magaceygo saddexaadna waa qaacqaac binu mm ciyaarta haddii aa saadaaliya xulka qaranka ee soomaaliya under seventeenka horta insha allah guul aad iyo aad weyn ayaan ka rajeynayaa bismillaah magaceyga waa cusmaan cali ciid haddii aan saadaaliyo kulanka maajka adag ee laleeyahay soo timid toddobajarada soomaaliyeed under seventeenka iyo iyo algeria soomaaliya caawa laga badina maxaa ku tiri waxaan ku dhahay dadkaas dal dhisan oo tababar trainingkooda u dhamaystiran yahay intaasoo sano tababar soo haystay dad dhisan oo isku xiran oo relation leh dadka soomaalidayna xogaar waxaa u moodaa inay ka liitaan dhanka trainingka tababarka iyo isku dabaridka iyo as professional ahaan xitaa inay hooseyso marka waxaan aaminsan somaliya laga badina bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacu waahana saciid maxamed ciyaarta caawa waxaa ay soo dhici doontaa ama la daawan doonaa tobanka habeennimo ama afar saac goorsheegtada geeska afrika garoonkana waa nelson mandela ee dhaca bartamaha magaalada aljeris mahad cali xagar v o a muqdisho